weli wararkii ammaanka ayaan ku guda jirnaa ee ciidamo ka tirsan ciidanka daraawiishta ee puntland kuna sugan aagga qandala ayaa gaaray tuulada lagu magacaabo kariimo oo afartan iyo shan kilomitr u jirta degmada qandala ee gobolka bari halkaas oo ay kooxda daacish nin shacaba ku dileen gudoomiyaha degmada qandala ayaa radio dajir u sheegay in ciidamada deegaankaasi ay u joogaan sidii ay u sugi lahaayeen ammaanka islamarkaasna kooxda daacish looga saari lahaa deegaanada ay ka joogto degmada qandala waxa uuna ugu baaqay shacabku in ay la shaqeeyaan ciidamada sidii daacish looga adkaan lahaa guddoomiyaha oo la weydiiyey saamaynta joogitaanka daacish ay ku yeelatay deegaanada qandala ayaa sheegay in ay saameyn weyn ku yeelatay gaar ahaana dhinaca xijiga oo deegaankaasi uu caan ku yahay weriye maxamuud cabdi ibraahim oo ku sugan stuudiyaha daljir ee magaalada boosaaso ayuuna guddoomiye u warramay adoo mahadsan tahay haddana waxaan joogaa qandala oo ay hadda joogaan ciidamadii puntland runtii ciidamada halkan iga ayaa hadda jooga meelo badanna way tageen hadda waxay tageen maanta arbacada kawajida konton iyo shan kilomitr qandala kilomitr ilaa qandala inta udhexaysa wax nimankii daacishka ah oo meelaha soo galay lagu arkay ma aanay jirin haddana way tageen meelo kaleeto sida meelada noo jirta batiyaalo labaatan kilomitr shan iyo toban kilomitr rataan galgasha oo noo jirta soddon
waa garta marka meelahaasi yaa markii hore ku sugnaa
markii horeta waxay mataqaana adiga laba asbuuc ka hor meele ay imaanayeen bay ahayd karimo oo dadka shacabka ay ku laayeen meelahan kaleeto oo galgasha waxa way dawladid waa meelihii ceelashii ay joogeen ba ku dhawaa weyna imaan jireen laakiin hadda intaas aan ku sheegay midna may joogaan
waa garta marka maxay tahay marka ujeedada ay ciidanku ay halkaa u gaareen
ciidanku waxay u gaareen halkaas inay ogaadaan meelahaas lagu sheegay inay joogaan inay xaqiijiyaan meel inay joogaan inay haddii ay joogaanna meelihii laga saaro marka suganaa kulley de meeli ma aana joogin marka ciidanku mar walba meelaha lagu sheego de inay aadaan weeye muhiimadu oo ay ka saaraan meelaha ay joogaan waa garta marka hadda weli waxaa laleeyahay tuulooyin hoos yimaada degmada qandala ayay ku sugan yihiin oo ay gacanta ku hayaan
tuulooyinka hadda ciidamada waxa weeyaan kaleeto daraawiista oo guto bari ciidadka jooga hadda tuulooyinka jira ayaa meelo badan ka saaray intaa kalena waxaan rajaynaynaa inay ka saaraanin asbuucan gudihiisa insha allah biidnillahi kariim waa garta marka taliyaha saldhigga degmada qandala ee booliiska oo radio daljir toddobaadkan la hadlay waxa uu sheegay in dad deegaanka ka tirsan ay taageero ay ka helayaan marka sidee marka aad uga guuleysan kartaan marka haddii dadkii deegaanka ay la shaqaynayaan kooxaha
runtii dadku isku mid maaha way jiraan dad la shaqaynaya iyagana insha allah waa qaban doonaa kuwa la shaqaynaya laabaa laga qaadi doonaa laakiin deegaanka inta badan waxaan uga mahad celinayaa siday ciidamada ula shaqeeyeen iyo siday isu abaabuleen oo iyagu ay mataqaanaa nimankaas ula dagaalameen inanay tuulooyinkooda imaan marka dadka shacabka oo jooga tuulooyinka isku mid maaha inta kalena waxaan ku eegelinay nimankaas haddii aanay soo sheegin meelaha ay joogaan sida tuulooyin kaleeto aan uga qayb qaadan tallaabo laga qaadi doono marka meelaha insha allah biidnillahi kariim waxaan rajeyneynaa inay ciidamadu tagaaneen iyagana waxay ballan qaaday inay la shaqeyn doonaan ciidanka iyo maamulka intaba waa garta marka waxaa jiray qaar ka mida dhulka buurleyda in dad ganacsato oo xijiyo ka guro oo kale in halkaas ay xijiyaha oo kale kasoo guraan marka maxay saameyn marka ay ku yeelatay marka tan iyo kooxahan intii ee dhaqdhaaqyada halkaa ay ka wadeen hawlihii xijiga ee halkaa ka socday
runtii saameyn aada iyo aada weynay ku yeelatay waxay noqotay markii horeysay dee in meelihii laga qaxo dadkii xija ka guran jireen ay tegi waayaan halkaana xoolihii halkaas dadka waxay shaqaysteen meelaha ay ku burburaan agada xilligaan aan joogno meelaha dadka xija ay ku gurtaan wax joogaan ma jiraan si caadi in xijigooda uga gurtaan waa dadka inta badan shubooda naga soo gudbiya marka hadda shaqooyinku waa caadi meelaha dadka xijada ku gurtaan
waa garta marka maamulkaaga maxaa ilaa hadda kaga qorsheysan marka in deegaanadaas dawladda gacanteeda dib lagu soo celiyo
runtii deegaanadan maamulka gacantiisa inta badan ba uu ku jiraa waxaan maxaan ahayn unbay hadda iyagu joogaan iyagoo cararaya macna saas aan lahayn intaan waa lasoo abtilaya laakiin guud ahaanba degmada qandala maamulka gacantiisa ee guud ah
waa gartay marka dhanka kale howlihii kalluumeysiga ee saameyn ma ku yeelatay marka ee tan iyo markii ay kooxahan ay halkaa ay gaareen oo ay dowladdana dagaallo ay kula jirto
Eh, runtii intii adiga bishii ay meeshaan haysteen qandala uun bay xoogaa saameyn ku yeelatay in mataqaana wax kalluumaysi aan imaan laakiin waa ti laga saaray intii laga saaray halka ciidamada dawladda ay yimaadeen kalluumaysiga iyo shaqooyinka degmada caadi u socdeen
waa tahay ugu dambeyntii maxaa dadweynaha aad u sheegaysaa
dadweynaha waxaan u sheegayaa een, in ay cadowgaasi een, saameynta iyo burburka ku yeeshay deegaankii markaada qandala gudaheeda oo kaleeto waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo biyihii intaba ay burburiyeen ilmihii ay yaraa ay een, dhigeen iskuul la-aan een, hooyadii caafimaad eh, darro awgeed ay caafimaadku burburiyeen dadkii cadowga oo biyihii iyo caafimaadka waxbarashadii burburiyey in meel loogu soo jeeso oo lala dagaalamo intaa ayaan bulshada u sheegayaa aanuna qarsan dadka cadowga